halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaan haatan soo gaarnay kitaabka roma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqa cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayay kiniisaddii reer roma markiinoogu dambeysay dhegeystayaal waxay inoo joogtay bawlos oo dadka u sharaxaya in wax allayaaliyo wixii ay isku dhiibaan ay addoon u noqonayaan haddaan xaalkaasi tafatiran u eegno oo fiirino cidda dadkayagu ay addoonka u yihiin ayaan arkaynaa in laba waxyaabood ay bannaanka imanayaan mid waa qaadka kan kalena waa qabiilka labadaas shay bay soomaalidu addoon u tahay waxaana ay labaduba dhaxal siinayaan inay dembiye kala duwan galaan isagoo qabiil u doodaya ayaa uu dhexda ka gelayaa eex iyo in uu amro in dad aan waxba galabsan la laayo ninka soomaaliga ahi qaadkuna waxa uu u sababaa sida badan dembiyada macaasida sida kufsiga xanta iyo wixii la halmaala haddaba haddii qofku adeeco dembi dabeeto dembigii ayaa sayid u noqonaya markaana ha odhanin ciise masiix ayaa sayidkaaga ah ama noqonaya adiga oo weliba ku dhex jira dembiga macaasida ciise masiix kuu noqon maayo haddaba sayid adiga oo macsiyeysanaya waxaase ciise masiix uu ku keenayaa goob aad xorriyad ku helayso waxaa qoran haddii wiilku idin xoreeyo runtii xor baad ahaan doontaan waxaana qidcadaasu ku qoran tahay injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka siddeedaad aayadda lix iyo soddonaad laakiin lama odhan xor baad u ahaan doontaan in aad sharnimo ku sii socotaan waxaase xor u ahaanaysaan baa qoran inaad ciise masiix u noolaataan oo aad isaga adeecdaan ciise masiix qudhiisa ayaa leh sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka sideedaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana uu leeyahay runtii runtii waxaan idinku leeyahay nin waliba oo dembi sameeya waa addoonka dembiga haddaan si tafatiran uga hadalno aayaddan iyo ujeeddada ayaa waxaa loo jeedaa in qof waliba wixii uu is-hoos keeno uu addoon u noqonayo waxaan maalin maalmaha ka mida arkay rag badan oo xayn ah oo meel wada taagan markaasaa haweeney si wanaagsan u labisan dhanka kale ka soo baxday oo waxa ay lahayd waryaa isla markiiba nin ka mid a raggii xaynta ahaa ayaa ku orday haweenaydii habase yeeshee raggii kale intay dhugteen bay sheekadoodii iska sii wateen markaasaan raggii weydiiyey waxaan ku idhi war maxay ahayd naagtaasi waxaana la ii sheegay in ay ka mid tahay haweenka qaadka ka ganacsada ninkuna uu iyada darawal u yahay marka ninka waxa uu hoos joogaa ama isisiiyey naagta iyada ayuuna addoon u yahay haddii aad dembi isku dhiibto iyana waa la mid oo isla sida ninkani uu u soo orday oo haweeneydan ugu soo orday ayaad dembigana ugu soo ordaysaa waayo dembi baad isku dhiibtay waxaa markaa loola jeedaa wax waliba oo aad isku dhiibto ayaad mar waliba hoos joogtaa waxaa jira niman aan garanayo oo aan habeenka oo dhan wax kale samaynaynin inay turub ama dumnad ciyaaraan maahane haddaba waxa uu halkan inoogu sheegayaa bawlos in wixii aynu isku dhiibno aynu addoommo u noqonayno micnana ma lahan cidda adigu aad tahay iyo kan aad adeecsan tahay waxaase iminka aynu nimi su'aal muhiima oo shakhsi ahaaneed waxaana weeye miyaad adigu masiixi tahay miyaa masiixu yahay haatan sayidkaaga markaana inaadan waxba dilin ama been sheegin ama aadan samaynin wixii sharcigu xarimay ayaan adiga kaa dhigaynin masiixi ama aan ku siinaynin inaad lahaato nolosha masiixinimada waxa taasu markaa ay ka macno tahay in aad ku nooshahay nolol wanaagsan laakiinse wax kale maahan nolosha masiixinimadu waa tan aad adeecsan tahay ciise masiix haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse mahad ilaah baa leh waayo waxaad ahaan jirteen addoommadii dembiga haatanse qalbigiinaad ka addeecdeen caynadii waxbaridii laydin siiyey haddaba markaan dhanka kale ka eegno ayaa la leeyahay markii aad dunida joogteen oo aad dembiga ku lunteen waxaad addeecdeen dembiga waa wax caadi ah in aad sidaa yeeshaan dhegaystayaal qofku waxa uu ku noolaan karaa nolol raaxa leh oo ay ku jirto faan iyo qabweyne oo waxa uu ahaan karaa qof magac weyn ku leh bulshada laakiin waxaa hubaala oo muuqanaya cidda aad adeecayso qofka oo kale waxa uu adeecayaa shaydaanka maadaama adigu aad adeecayso masiixa ayaa taasu kuu noqonaysaa wax muhiimadeedu sarrayso haddaba wax kale oo ay tahay inaan garanno ayaa waxa ay tahay markii lagu badbaadiyo in aad helayso dabiicad cusub sidaan ku arki doonno cutubka xiga ee toddobaad waxaanan ka hadlaynaa sida aad ku noqon doonto masiixi cusub oo waxaan ogaan doonnaa inaan wax wanaagsan ku jirin dabiicadii hore bawlos ayaa waxa uu leeyahay waxaan garanayaa inaan wax wanaagsanu igu jirin inkastoo kuwo badan oo innaga ah ayan taa garanaynin dabeecaddii hore wax wanaagsan kuma jiraan waxaa markaa aad isku dayi karaysaa inaad sare u qaaddo dabiicaddaadii hore laakiinse innaba wanaajin maysid dabiicadda haddaba xaqiiqda dhabta ayaa waxa ay noqonaysaa inaanay awood lahayn dabiicaddan cusub ee aynu ku jirro khaladaadkeenna halkaa buu ka imanayaa haddaba waxaa ay inala noqonaysaa maadaama aynu innaga masiixiyiin nahay inaan ku socon karayno dunida guudkeeda ama aan wax kasta samayn karno habase yeeshee sidaa maahan innagu waxaynu nahay kuwo itaal daran markii la eego dabeecaddeenii hore taasina waa sababta ay tahay inaan ku soconno rumaysad iyo ruuxa quduuska ruuxa ilaah oo keliya ayaa waxa uu soo saari karaa nolol masiixinimo sida aan arki doonno haddaan horay idinku sii wadno ayaannu markaa eegaynaa kitaabka ahdiga cusub warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer roome cutubka lixaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo idinkoo dembiga laydinka xoreeyey xaqnimada ayaad addoommo u noqoteen waxaa markaa loola jeedaa markii dembiyada laydinka xoreeyey ayaad xaqnimada addoon u noqoteenoo waxaad samaysaan xaqnimo waxaana halkaa aannu ka ogaanaynaa in layna xoreeyey wuxuuna suuragal inooga dhigayaa innaga inaan ku noolaanno nolol masiixinimo markii aynu hoos nimaanno xaqnimada loomana jeedo in dembiga la cirib tiray ama meesha laga dhaqaajiyey waxaase taasu ay ka macno tahay inaan haatan ilaah u noolaan karayno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer roome cutubka lixaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sida dadkan u hadlayaa jirkiinna itaaldarradiisa aawadeed waayo sidii aad xubnihiinna uga dhigi jirteen addoommadii wasakhnimada iyo dembiga inaad dembi fashaan sidaas oo kalena haatan xubnihiinna ka dhiga addoommadii xaqnimada quduusnaanta aawadeed haddaba waxaan doonayaa inaan tafaasiil idinka siiyo aayaddan ama aan si hagaagsan idinku fasiro marka uu leeyahay sida dad baan u hadlayaa waxau markaa ula jeedaa sida ay u dhib badan tahay marka xagga dadka xaaladda laga fiiriyo ama sida ay u itaal daran tahay dabiicadda dadka waayo isla sidaa aad isku dhiibayso ama xubnahayaga aynu u hoos keenayno waxyaabaha wasakhda ah iyo sharci darrada si la eg waa in aynu u hoos keennaa xubnaheenna xaqnimada bawlos ayaa waxa uu inoo sharaxayaa wixii uu u isticmaalay ereyga addoon habase yeeshee dhammaadka aayadda ayaad mooddaa in uu ku cudurdaaranayo ama uu ka cudurdaaranayo wixii uu addoon u isticmaalay habase yeeshee addoonnimada dadku is addoonsadaan ayaa aad loo isticmaali jiray wakhtiyadii boqortooyadii reer rooma haddaba boqol iyo labaatankii milyan ee shacabka ahaa ee ku noolaa boqortooyada ayaa kala bar lagu tiriyaa inay addoommo ahaayeen haddaba dad badan oo malaayiin ka badan oo masiixiyiin ah ayaa waxa ay ahaayeen addoommo markaana warqaddii yarayd ee loo qoray filimon ayaa bawlos ku caddaynayaa in xorriyaddu ay waagaas ahayd hadiyad aan la heli karin oo dhib iyo rafaad loo maro iminkana bawlos waxa uu isticmaalayaa tilmaan muhiima marka uu leeyahay waxaan u hadlayaa sida dad markaa kama wado inaanu hadalkiisu ka imanaynin ilaah laakiin waxa uu u hadlayaa sida innagu aynu u fahanno aawadeed innaguna waxaannu garanaynaa qaabka xigmadaysan ee dabiiciga ah ee uu u hadlayo ee ah inaynu addoommo wadannahay iminka hogaamiyeyaashii diinta ayaa jaa'ifu gaadhay markii sayid ciise masiix ku yidhi ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga xusuuso in sayid ciise masiix ku yidhi yuhuuddii isaga rumaysatay runtan aan idinkula hadlay way idin xorayn doontaa haddaan qisada dib ugu noqonno ayaannu eegaynaa injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka siddeedaad aayadaha koob iyo soddon ilaa afar iyo soddon waxaana qoran sida tan sidaa aawadeed ciise waxa uu ku yidhi yuhuuddii isaga rumaysatay haddaad hadalkayga ku sii socotaan runtii waxaad tihiin xertayda oo waxaad garan doontaan runta runtiina waa idin xorayn doontaa waxa ay ugu jawaabeen farcankii ibraahim baynu nahay oo weligayo addoommo ninna uma ahayn maxaad u leedahay waa laydin xorayn doonaa ciise ayaa ugu jawaabay runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii kasta oo dembi sameeya waa addoonka dembiga haddaba imise qof baa maalmahan addooma u ah dembiga waxaad eegtaa sida dadka iyagu yihiin kuwaasoo ku caasiyoobay sharciyada iyo xeerarka nolosha oo weliba waxaa halkaa ka dhacay jaa'ifo iyo xasuuq fara badan waxaa markaa laga yaabaa in kuwo badan ay ku dhacday qoomamo iyo dhibaato habase yeeshee ayaan isku dhiibin masiixa taana inay xaaladahooda sii kharribto mooyaane ka soo rayn maayaan haddaba sida dhaqankeennu isku beddelay baryahan ayaaba noqonaya wax laga yaqyaqsado si kastaba ha ahaatee ciise masiix baa inagu leh mid kasta oo dembaaba waa addoonkii dembiga haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu iminka eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo markaad addoommadii dembiga ahaan jirteen xagga xaqnimada waxaad ahaydeen xor taasina waxa ay ka macno tahay inaydaan beri hore waxba ka garanaynin ama aydaan xiise u qabin masiixa markaad dembiga ku jirteen isaga xor baad ka ahaydeen haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii reer rooma cutubka lixaad aayadda koob iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan haddaba wakhtigaas miyaydaan miro ku haysan waxyaalaha aad haatan ka xishoonaysaan haddaba maahan inaad xor ka ahayd masiixa laakiin welibana saaxiib miro lagu faano ma aad lihid haatan haddaadan masiixi ahayn waxaana bawlos leeyahay oo ku leeyahay reer rooma iyo weliba kuwa aan masiixiga ahayn inay mar waliba lahaanayaan nolol aan faa'iide lahayn marba haddii ay bannaanka ka joogaan boqortooyada ciise masiix midhaha keliya ee ay lahaanayaan waxa weeye inay ceeb ka dhergaan miyaad haddaba doonaysaa in aad ku noqoto noloshaadii hore markii aad dadka kala hadasho farriinta ayaad arkaysaa inay laba u kala baxayaan qolo ka soo horjeeda iyo qolo ayidsan waxaana taasu ay muujinaysaa in kuwa shayddaanka u adeega ay mar waliba jecel yihiin in ay shayddaanka u adeegaan kuwa ilaah ka cabsadana way isbeddelayaan kumana adkaysanayaan dembigooda saaxiib adiguna miyaad ku adkaysanaysaa dembigaaga haddaan hore idinku sii wadno warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer rooma cutubka lixaad ayaannu eegaynaa aayadda labay labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin haatan idinkoo dembi laydinka xoreeyey oo aad addoommadii ilaah noqoteen waxaad midho ku haysataan quduusnaanta oo ugu dambaysteeduna waa nolosha weligeeda haddaba halkan waxaynu ku arkaynaa in bawlos hor dhigayo masiixiyiinta arrin qaali ah oo ah in ay noqdaan addoommadii ilaah intay noqon lahaayeen addoommada xaqdarrada iyo ficilada sharka ah waxaa markaa dadka soomaalidaana lagu leeyahay ha noqonnina addoommada qabiilka ama addoommada qaadka waxaa markaa laydinka xoraynaya dembiga oo idinku hogaaminaya dhimasho waxaanad markaa helaysaan miro wanaagsan weligiin iyo weligiinba haddaba nolosha daa'imkaahi waxa ay ka hor imanaysaa dhimashada waxaana taa ka markhaati kacaya dad badan oo ahaa howlwadeennadii ciise masiix oo ku wacdiyey meelo badan oo dunida ah waxaan xusuusanahay inay jiraan dad badan oo u imanaya masiixa had iyo goorba inkastoo ay jiraan kuwa neceb oo had iyo goorba been ka sheegaya fariinta injiilka waxaad garanaysaan markii hogaamiye kooxeedyadu ay iska soo horjeedaan in midba kan kale been ka sheego oo haddii aad ka tirsan tahay qabiilka nin hogaamiye kooxeeda oo aad kulantaan waxa uu mar waliba jecel yahay inuu hadallo xunxun ka sheego ninka kale ee ay ishayaan waxaa markaa suuragala in falimaha ninkan hogaamiye kooxeedka ah ay ka sii liitaan falimaha kan uu caayayo ama uu aflagaadaynayo waxaa isla sida oo kale jira dad doonaya inay magaca ka dilaan fariinta injiilka iyo weliba ciise masiix oo aynu wada garanayno inuu ahaa nin awood weyn oo rabbaani ah ilaah siiyey ciise masiix ma ahan mid aynu yaraysan karno haddii aynu soomaali nahay waayo waxa laynoo sheegay inuu lahaa awood uu wax ku abuuro xitaa waxaase aan idiin sheegayaa in ciise masiix aad si hagaagsan uga baran kartaan kutubta injiilada markaana ninna yaanu kuu fasirin ama kaaga sheekaynin waxa ku saabsan ciise masiix ciise masiix waa sayid ilaah awood siiyey mana ahan mid fariintiisa la qalloocin karo si kastoo aynu u eegnaba hadalka masiixu waa inuu dadka gaaro ama ha lays hortaago ama ha la diida e innagoo weli lafagurayna kitaabka ayaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayaddiisa ugu dambaysa ee saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo mushaaradda dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha weligeeda ee laga helo rabbigeenna ciise masiix haddaba hal hadiyad unbaa laga helaa shayddaanka waana dhimashada habase yeeshee hadiyadda ilaah waa nolosha daa'imka ah waxaana taa ku helaysaa hadiyadda rumaysadka waxaa haddaba lagugu badbaadiyey rumaysad adiguna ilaah uma noolaanaysid in ka badan inta aad noloshaada badbaadinayso waxaa ilaah kaa doonayaa xiriir joogto ah inaad la yeelato masiixa waxaana weeyey inaad had iyo goorba is-hoos keentaan ciise masiix iyadoo weliba aad caawimaad ka helaysaan ruuxa quduuska ah waxaa intaa ku soo ekaanaya cutubkii lixaad waxaanan si dawaali ah idinku bilaabaynaa kan toddobaad mawduuca cutubka toddobaad waxa uu noqonayaa waxyaabaha loo cabiidiyo ruuxa badbaaday iyo loolanka ay gelayso nolosha la badbaadiyey haddaba mawduuca ku saabsan quduusnaanta ayaa waxa uu ka soo bilowday dhammaadka cutubka shanaad halkaas oo aynu kaga hadlaynay xoogga quduusnaanta dabeetana cutubkii lixaad waxaannu ku soo aragnay quduusnaanta jaga ahaaneed waxaana loola jeedaa in aynu ku sumtannahay dhimashadii iyo sara kiciddii ciise masiix labada cutub ee aynu ka soo hadalnay waxaa la kala yidhaahdaa quduusnaanta xoogga iyo quduusnaanta jaga ahaaneed waa inaan taamaanka ku haynaa innaga oo is-hoos keenayna ciise masiix oo ku kalsoonaanayna si uu inoogu dhex noolaado iminkana cutubka inuu horyaal waxa uu ka hadlayaa laba maado xakamaynta nolosha la badbaadiyey iyo loolanka horyaalla haddaba sharcigu sooma saari karo quduusnaanta nolosha ee rumaystaha habase yeeshee waxa uu keenayaa un xerxirnaan welibana rumaystaha ayaa waxa uu soo saarayaa ama yeelanayaa dabiicad wanaagsan marka uu u soo jeesto noloshan cusub haddaba in la yidhaahdo waxaad ku noolaanaysaa noloshan cusub ayaan ka dhignayn inaad horumar samaynayso haddaadan isa sinin masiixa waxaad maanka gelinaysaa haddaba inaad haatan ku soo biirtay masiixii sare kacay haddaba muhiimadda cutubkan waxa weeye in iyadoo lasii adkaynayo wixii laga soo hadlay aynu weliba tiigsanno waxyaabaha cusub ee aynu ku baranayno ee ah labada lolan ama halgan ee hor yaalla qofka badbaaday oo kale ah qofka masiixiga ah oo la xakamaynayo iyo weliba qofka masiixiga ah loolanka hor yaalla iyo sida uu kaga gudbayo ama uu ku helayo nolosha daa'imka ah iyo weliba nolosha masiixinimada haddaba waxaa dad badan ay la tahay in layska dafiri karo waxaa haddaba dad badani ay la tahay in lays dhaafin karo cutubkan oo looga boodi karo kan sideedaad habase yeeshee anigu ma rumaysni taas waayo haddii aadan cutubkan toddobaad soo marin waxaa hubala inaadan kan sideedaad gaaraynin waxaana ugu wacan waxbaridda halkan ku qoran ayaa waxa ay muhiim u tahay waxbaridda ku qoran cutubka sideedaad haddaba sida keliya ee aynu cutubka sideedaad ku imanayno ayaa waxa ay tahay innaga oo marka hore aad u fahanna kan toddobaad cutubka sideedaad waa cutub qaayo weyn leh oo waxaa ku qoran mawduucyo qaali ah laakiinse inaba garan maysid haddii aad sheegto waxa ku qoran kan toddobaad haddaba masiixiyiinta qaar ayaa waxa ay isku raraan shuruuc ayan qaadi karin iyo sharciyo ayan kaamili karin waxaana taasi sare u qaadaa culayskoodii guud markaana ilaah dooni maayo inaad sidaas ku raadisaan nolol masiixinimo haddaba inaan xoog la saarin quduusnaanta ayaa muujinaysa habka ay tahay inaan u noolaanno waxaa haddaba loo baahan yahay inaan la nimaanno xoog cusub iyo dhiifoonaan hor leh si markaa aynu ruuxa quduuskaah ee ilaah wax waliba ugu wareejinno ilaahna waxa uu inoo samaynayaa oo ina awoodsiinayaa inaan noolaanno nolol quduusa innaga oo isku dhiibayna masiixa haddaba dad badan oo masiixiyiin ah ayaa waxa ay anfac ka raadiyaan sharciga si ay ku helaan nolol quduusa oo masiixinimo iminka bawlos ayaa waxa uu inoo muujinayaa sharcigii muuse inaanu lahayn amaanay ku jirin wax qofku uu sheegan karo bilxaqiiqa sharcigu waa kan ina eedeeyo oo muujinaya in innagu aynu dhimasho ku eedaysannahay waa meel xukunku inoo soo maro markaana adiga iyo xaakinka dhimashada kuugu xukuma waa haddii aad eedaysana tahay maxaa idin dhex mari kara oo sidee baad ku leedahay markii uu ku xukumo kadib xaakinow sidee baan ku noolaadaa waxaan haddaba ku hormaraynaa haddaan u soo noqonno maadooyinkeenna labada ah maadada ugu horreysa ee ah sida ay u xakamaysan tahay nolosha la badbaadiyey ama sida loo xakamaynayo haddaan markii ugu horreysay idiin akhrino cutubka toddobaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma aayaddiisa koowaad baalka laba boqol toddobaatan iyo shan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan mise ma weydaan ogeyn walaalayaalow in sharcigu nin u taliyo intuu nool yahay oo keliya waxaan la hadlayaa dadka sharciga yaqaan haddaba marka uu leeyahay mise ma weydaan ogeyn ayaan arkaynaa in bawlos si isdabajooga uu isticmaalayay weedhaas oo aan laga waayaynin qoriinkiisa markii si hagaagsan loo akhriyo ayaa taasu noqonaysaa majaahil baad ka tihiin arrinkaas marka haddaba uu leeyahay mise ma weydaan ogeyn ayaa taasu ka macno tahay in dadka uu la hadlayo ayan garanaynin xaalka uu kala hadlayo waxaa markaa uu raaciyey waxaan la hadlayaa kuwa sharciga yaqaan marka uu sidan leeyahay ayaan garanayaa in sharciga muuse loo soo dhiibay kumanaan sannadood ka hor wakhtiga oo la siiyey dadkii ilaah markaasoo ay joogeen dhulkoodii ku qumanaa inay sharciga ku ebyaan waayo sharciga dadka oo keliya ma lahayn laakiin waxaa lahaa dhulka waxaa markaa cad in reer binu israa'iil ay sharciga ku xadgudbeen ama ayan dhowrin markii ay dhulkoodii degganaayeen sidaan ku soo aragnay kutubadii aannu horay idinku soo akhrinay oo dhan waxaad xusuusan karaysaan in stefanos lahaa sida ku qoran falimaha rasuullada cutubka toddobaad aayadaha ama aayadda konton iyo saddexaad ee lahayd waxaa sharciga u hesheen sidii wax malaa'iguhu hagaajiyeen laakiinse ma aydnaan xajin rasuul bawlos waxa uu ugu yeeray sharciga culaab aanay iyaga iyo kuwii ka horreeyeyba qaadi karin
adiga aman idilkale ilaho adiga aman idilkale ilaho ibtileynti awtiyo adoomadiisi uma asxoobine ilow awadaado adiga aman idilkale ilaho adiga aman idilkale ilaho sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin